أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته qodobada warka duhurnimo ugu doorka roon oo aynu idinkugu hayno idaacadda islaamiga landalus waxaa ka mid a dhegaystayaal mu'asasada alkataib ayaa baahisay sawirada weerarkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka daarunimca ee wilaayada shabeellada dhexe madaxweynihii hore ee maamulka ridada hirshabelle ayaa eedayn kulul u jeediyey wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada xilli khilaaf xoogan uu ka dhex jiro murtadiinta weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allaha ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya ku dhowaad toban askari oo silibiyiinta kenya ka mid ah ayaa baktigii dhaawac ku noqday qarxii kufaarta lagula eegtay gobolka mandheera ee ku isjira gumaysiga silibiyiinta kenya shirkii murtadiinta uga socday degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa fashil ku soo idlaaday kadib markii madaxa kooxda ridada soomaaliya uu ku hungoobay inuu heshiis ka dhex dheliyo murtadiinta isku haya maamulka hirshabeelle maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sakada xoolaha nool ka qaybiyey degmada xiindheere ee wilaayadaas bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo lagu baraarujinayo dadka muslimiinta ah taasoo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaas maxaabiistii ka badbaaday duqayntii diyaaradaha silmiyiinta maraykanka ay ka geysteen deegaanka dumay ee wilaayada mudug ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen dad shacabaha ayaa ku dhaawacmay madaafiic ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku garaaceen xafado ka tirsan degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose xildhibaan horey uga tirsanaa kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegay in maamulka ridada koonfur galbeed uu dad shacab ah dilal iyo afduub ugu geystay deegaano hoos taga magaalada baydhabo عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي waa maalin talaado ah taariikhdii hijiriguna ay tahay labaatanka bisha safar kun afar boqol shan iyo afartanka qodobadii warka duhurnimo ugu door korona ayay intaasi ahaayeen haatan isagii oo dhan mu'asasada alkataib ayaa maanta baahisay sawirada weerarkii shalay mujaahidiintu ay kula wareegeen gacan ku-haynta deegaanka daarunimca ee wilaayada shabeellada dhexe ismaaciil salaad gureed ayaanu ka waraysanay bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsan tahay walaalka barqanimadii maanta ayaa mu-asasada warbaahineed ee al-kataa'ib waxay baahisay sawirada weerarkii shalay ciidamada mujaahidiintu ay kula wareegeen deegaanka daarunicma ee wilaayada shabeellada dhexe een sawiradan oo ka badnaa ilaa labayo toban sawir ayaa waxaa kasoo muuqanaya qaar ka mid a meydadka maleeshiyaadka murtadiinta oo deegaanka daadsan kuwaasi oo hubkii iyo saanadii ciidan ay wateenna ay mujaahidiintu ka qaniimaysteen sidoo kale waxaa sawirada ka muuqanaya ciidanka mujaahidiinta oo gudaha magaalada la wareegaya waxaa sawirada lagu arkayaa ciidamada mujaahidiinta oo wadooyinka deegaankaasi ku roondeynaya raayada towxiidka oo deegaanka daarunicma ka taagan waxaa sidoo kale sawirada kasoo muuqanaya khanaa'im isugu jira hub iyo rasaas oo ciidanka mujaahidiintu ay ka furteen maleeshiyaadkii murtadiinta ee shalay lagu laayay deegaanka daarunicma n sawiradan waxa ay imaanayaan xili shalay mujaahidiintu ay dagaal kooban kula wareegeen deegaanka daarunicma kadib markii maleeshiyaadkii murtadiinta ay halkaasi isaga carareen n weerarkaasi waxaa lagu dilay labayo toban askari oo murtadiin ah halka n saddex kalena lagu dhaawacay n shalay ilaa iyo haatan aan idila hadlaynana deegaanka daarunicma waxaa gacanta ku haya ciidanka mujaahidiinta iyadoona dadka deegaankuna ay dib ugu soo noqonayaan deegaanka raayada towxiidka ayaa ka dulbabanaysa deegaanka waxaa lagu arkayaa mujaahidiinta oo wadooyinka deegaankaasi ku rundeynaya waxaa weerarkan iyo la wareegitaanka mujaahidiinta uu imaanayaa xili deegaankan daarunicma maalmihii lasoo dhaafay murtadiintu ay isugu geynayeen maleeshiyaadkii murtadiinta ee kusoo jabay galgaduud iyo kuwii kasoo baxay deegaano ka tirsan galgaduud halkaasi oo ay ku abaabulayeen balse shalay ayaa mujaahidiintu weerar lixaad leh ku qaadeen cadowgana ay halkaasi isaga firxadeen iyagoona galay degmada aadan yabaal oo kaabiga ku haysa deegaanka daarunicma mahadsanid ismaaciil madaxweynihii hore ee maamulka ridada hirshabelle ayaa eedeyn kulul u jeediyey wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya xilli khilaaf xooggan oo ka dhex taagan yahay murtadiinta haddaba warbixin umuurtaasi ku saabsan waxaa inoo haya yaasir maxmed madaxweynihii hore ee maamulka ridada hiirshabeelle murtad maxamed cabdi waare ayaa weerar afka ah ku qaaday wasiirka gaashaandhigga kooxda ridada soomaaliya murtad maxamed cabdi waare ayaa marka hore bidhaamiyey khilaafka ka dhex taagan wasaaradda difaaca ridada iyo taliska maleeshiyaadka murtadiinta waxa uu murtadkaani sheegay in wasiirka gaashaandhigga awaamiir uu bixiyey ay maleeshiyaadka murtadiinta u horseeday in ay mujaahidiintu cagta ku mariyaan xeryaha maleeshiyaadkaasi murtadkaani ayaa sidoo kale sheegay in xog qaldan oo uu wasiirka gaashaandhigga ridada siiyey madaxa kooxda ridada murtad xasan garguurte ay keentay xasuuqii galcad lagu geystay maleeshiyaadka danab sida uu hadalka u dhigay maalin dhoweed waxaad arkayseen oo aad looga soo qeyliyay twitter aan soo dhigay oo aan si toosa oo aan ka gambasho lahayn aan wasiirka gaashaandhigga aan leeyahay madaxweynow ha keenin meesha la yidhaahdo maxaas wasiirku wuxuu bilaabay welina wadaa inuu intuu hayrarkigii kala sarrayntii ciidanka intuu xagga iska dhigo taliyayaal guuto iyo taliyayaal urur iyo taliyayaal batalyanno inuu la hadlo wasiirku wuxuu samaynayaa taliyihii ciidanka amaruu bixiyey inuu yidhaha beentiisu waay wasiirku wuxuu samaynayaa madaxweynaha inuu beenfartiino oo yidhaahdo madaxweynaha saas yidhi amarkiisa waay wasiirku amarro uu baxshay iyo amaro baxay oo inuu joojiye ay ahayd iyo xog qaldanuu madaxweynaha siiyey iyo beenfartiimid uu madaxweynaha been fartiinay ayaa xasan tuure iyo ciidankii danab galcad ku baaba'een taliyayaashiioo qaylina militariga oo dhahaaya war meeshaan ciidan lama deji karo war ciidanku saf ballaaran ha u socdo war ciidanku hays garabsado war ciidanka war ciidanka ayaa haddii mid ciidankii toosweyne la dejiyey sababta wasiirku odaweyna ula dagaalamaaya ibraahim shimcudiin ula dagaalama asiga qorshaha wuxuu wataa maxay yihiin mahadsanid yaasir weeraro kala duwan oo lala beegsaday cadowga allah ayaa ka kala dhacay deegaano kala duwan oo dhaca koonfurta dalka soomaaliya warkaasi warbixin kale oo ku saabsan ku dhowaad toban askari oo islimiinta kenya ka mid ah oo baktii dhaawaca ku noqday qaraxyo kufaarta lagula egtay gobolka mandheere ee ku hoos jira gumaysiga silbiyadda kenya waxaa inoo haya xaaris cabdiqaadir howlgallo kala duwan oo ka dhan ah maleeshiyaadka ridada iyo askarta siliibiyiinta kenya ayay mujaahidiintu ka fuliyeen qaybo ka mid ah goobaha uu cadowga allah duulaanka kaga sugan yahay wilaayaadka islaamiga xilli faahfaahino laga helayo qaraxyo lala beegsaday siliibiyiinta kenya oo ka dhacay gobolka mandheera aan ku horeyna wilaayada baay waxaay mujaahidiintu xaalay dagaal culus ku qaadeen xerada ciidanka kufaarta xabashada etoobiya ay ku leeyihiin degmada diinsoor ee wilaayadaasi gado waxaay mujaahidiintu xalay weerareen xerada kufaarta kenya ee degmada ceelwaaq shabeellada hoose waxaay ciidamada mujaahidiintu madafyaac ku garaaceen xerada kufaarta afrikaanta ay ku leeyihiin deegaanka danow oo u dhow magaalada qoryooley shabeellada dhexe dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka daarunicma kaas oo ay mujaahidiintu kula wareegeen deegaankaasi ayaa lagu dilay laba iyo toban murtadiin ah iyadoona ay ku dhaawacmeen saddex askari oo kale waxaana sidoo kale weerarkaas lagu gubay gaari cabdibilah oo ay wateen maleeshiyaadka ridada galguduud mujaahidiinta ee qarax waxay la eegteen maleeshiyaad murtadiin oo ku socdaalaya dulaadka magaalada dhuusamareeb waxaana qaraxaasi ku dhaawacmay laba askari oo murtadiin ah dhanka gobolka mandheera ee qaybta ka ah dhulalka muslimiinta ee ku hoos jira gumaysiga saliibiyadda kenya xoogo dheeraad ayaa waxaay ka soo baxayaan qarax lagu burburiyey gaari nooca loo yaqaan faarowga ay wateen ciidamada saliibiyiinta kenya islamarkaana marayay inta udhexaysa degmada carabiya iyo deegaanka cumar jilicow oo ka wada tirsan gobolka mandheera ee dhulka n f d qaraxaasi ayaa waxaa ku baktiyey laba askari oo kufaarta kenya ah iyadoona ay ku dhaawacmeen lix kale waxaana goobta ku soo degay laba diyaaradood oo helikobtar ah kuwaas oo qaaday meydadka ay dhaawacyada askarta kenya sidoo kale qarax lagu beegsaday gaari tawha ay wateen ciidamada siliibiyiinta kenya kana dhacay intaa udhexaysa deegaanada warguduud iyo ceelqaalow ee gobolka mandheera ayaa waxaa lagu soo waramayaa in bakhti dhaawac ay u qaybsameen askartii saarneed gaariga iyadoona halka uu qaraxu ka dhacay kusoo degeen laba diyaaradood oo helikobtar ah kuwaasoo qaaday bakhtiyada ee dhaawaca siliibiyiinta howlgalladan ayaana qayb ka ah camaliyaadka sida joogtada lagu naafeynayo siliibiyiinta iyo maleeshiyaadka ridada ee dabadhalifka ah mahadsanid xaaris shirkii murtadiinta uga socday degmada maxaas ee gobolka hiiraan ayaa fashil ku soo ilaaday kadib markii madaxa kooxda ridada soomaaliya uu ku hungoobay in heshiis uu dhex dhigo murtadiinta isku haya maamulka hiirshabeelle marwaan maxmed ayaa si ambaqaadaya warbixintan fashilka iyo guuldarrada waa mid caada soo jireyna u ah madaxa kooxda ridada soomaaliya safarkiisii fashilka ku soo dhammaaday ee uu toddobaadyo ka hor magaalada dhuusamareeb ku tegay kadib murtada xasan gurguurta ayaa maalmo ka hor saldhigtay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan murtada xasan shiikh oo dhuusa mareeb kaga soo cararay wejigabax ayaa mar kale maxaas kala kulmay guuldarro kale kadib markii ay fashilmeen dhammaan ahdaaftii u yimid magaaladaasi siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolka hiiraan iyo xasan shiikh ayaa isku fahmi waayey mid kasta shuruudaha uu wato wuxuuna xasan gurguurta uu ku gacan seeray shardi ay hordhigeen siyaasiyiinta ka soo jeeda gobolkaas oo ah inuu aqoonsado maamulka uu cali jeeta aasaasay ee la magac baxay hiiraan stayda taas beddelkeeda siyaasiyiinta reer hiiraan ayaa iyagana ku gacan seeray dalabkii xasan gurguurta hordhigay oo ahaa inay kala qayb qaataan dagaalka ka dhanka ah deegaanada lagu maamulo shareecada islaamka waa kan mid ka mid ah nabadoonnada kulamadaasi ka qayb galay oo ka warramaya fashilka ay ku soo dhammaadeen dhammaan kulamadii ay la qaateen xasan shiikh hogaamiyaha kooxda riddada waxaan ku nimid dalab oo madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka uuna dalbay waxaa nala socdo madaxweynaha hiiraan state wuxuu noogu yeedhay iyo waxaan u nimid iyo warkaynina waa isqaba waayey wax isugu kayn dhimanuna ma jiraan arrinkaas waxaan meesha lama filaanaha ka dhacay haddana weli asigii waa joogaa saddex fadhiyaan ku kala tagnay fadhigii ugu dambeeyaan ka soo baxnay waa isu kayn qabo waaysay waxa sababay madaxweynuhuna wuxuu watay qorsho asiga u gaara intuba reer hiiraan oo isku hadafay ahaayeen hadafkoodii madaxweynuhu hal xabba waa ka soo qaadi waayey war kale anugu gelin maa dalka aan xuraynuu yidhi dadka xaduudaha aan degannahay aan diriska nahayna diris wanaagaan leynahay annaga keligaan inaan dal xurayna baaldoosar ma ahinne xaq ma ahan waxaan u sheegaynaa marka ummadda soomaaliyeed arrinkaas inuu u liqmi waayey reer hiiraan iyo hiiraan state maalmo ka hor ayay ahayd markii murtada xasan sheekh maxamuud uu safar ku tegay magaalada maxaas ee gobolka hiiraan si uu u helo maleeshiyaad ku garabsiiyo duulaanka ka dhanka ah dhulka lagu maamulo shareecada islaamka balse waxa uu hadda u muuqdaa mid ku guuldaraystay arrintaasi islamarkaana isagoo fashilmay isaga tegi doona magaaladaasi waad mahadsantahay marwaan maktabka diiwaanka sakawaadka wilaayada islaamiga galgaduud ayaa sekada xoolaha nool ka qaybiyey degmada xindheere ee wilaayadaas degmooyinkii deegaana ka mid ah wilaayada islaamiga galgaduud waxaa si rasmi ah uga bilowday mashruuca qaybinta sekada xoolaha nool kaasoo qaybintiisa si habsamilay uga socota qaybaha kala duwan ee wilaayada degmada xindheere oo ka mid ah deegaanada sekada xoolaha nool laga qaybiyey ayaa shalay galinkii dambe saka qaybintaasi waxaa ka faa'iidaystay ilaa iyo saddex boqoloo qoys kuwaasoo qoysaska qaar la siiyey qofkiiba shan neef taasoo masaakiintii fuqaradii saka qaybinta ka faa'iidaystay si weyn ay ugu farxeen waxaa joogaa degmada xiindheere magacii cismaan ciise shidaan waxaa laysiiyey shan neef oo ariya hadda allah ku mahadsan gaalada allaha jebiyaan leeyahay dalka muslimiintoo dhan allaha ka saaraan leeyahay mujaahidiintiina allaha guuleeyey iyo muslimkaoo dhanba caalamkaoo dhan diinta allaha gaarsiiyo nimco hendhshan neef oo ariya gaalada allaha jebiyo muslimiintana allaha guuleeyo mujaahidiinta guul allaha siiyo aakhira allahu naxariiso kuwaas shan neef waa farxad ilaahay bala noo keeno alxamdulilah kuwii keeno soo bixina allah ka sadaqa oga dhigo xeelahoodana allah u barakeeyo deegaanada sekada xoolaha nool laga qaybiyey waxaa ka mid ah degmada xiindheere iyo deegaanada xagarey habow beero xaadle oodaan iyo jimcaale qaar sekada ayaa waxaa laga soo ururiyaa dadka xoolahoodu nisaabkii sekada ay gaareen waxaana lagu celiyaa dad ka kooban siddeed sinfi kuwaasoo ay sheegtay aayadda qur-aanka kariimka ah islamarkaana ay ka mid yihiin masaakiintii fuqarada bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ee wilaayada islaamiga baay ayaa ka faa'iidaystay xamlo dacwi ah oo lagu baraarujinayo dadka muslimiinta ah taasoo ka socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayadaasi faahfaahinta warkan xasan cabdiraxmaan abu xasaan ayaa inoo haya lajnadan oo ka koobnaa culummo iyo odayaal dhaqameedyo oo soo gaaray wilaayada islaamiga ee baay ayaa xamlo dacwi ah oo dadka lagu baraarujinaya ka bilaabay degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay bulshada ku dhaqan degmada labaatan jirow ayaa si weyn kaga faa'iidaystay xamlada culummada iyo odayaal dhaqameedyada ay dadka muslimiinta ah kala hadlayaan ka qaybgalka dagaalka jihaadka ah ee lagula jira cadowga ku soo duulay shareecada islaamka ee ku jabay duulaanadii ugu dambeeyey ee ay ku soo qaadeen qaar ka mid a wilaayaadka islaamiga culummada waftigan la socotay waxaa ka mid ahaa sheekh maxamed axmed garaar iyo sheekh maxamed jamaal waxayna muslimiinta ku nool degmada labaatan jirow gaar ahaan ganacsatada kula dardaarmeen in naf iyo maalba ay ku garab istaagaan jihaadka waddada alleh intaas lanka hanti abubakar sidiiq radiallahu canhu hantidiisa oo dhan markoosa dhiibow hubshayna wadadasaf ka hore ka jaray ogow duulaankana وسنفتيس هستياري قلب شيء هو بشيء سهيديس ولا جهة ديار سيجادجي dadki kale tan maal geliyahay marka aan awood markan sidii ee lafada walaalayaal ilaahay san barakaay hal dadaaloy nabigeen ma erhay calayhi salaatu wasalaam qofkii ma wehleen lankii duula u siiba duule ee jar sheelay marka cadowga ilaahay badha oo hay lankii ma wahe diyaariin gaadidyaysa haydiisa ee ma wahe qalab shay walku gobadi u siina duuli lay lankii idaku ka dambay waman khalafahu fi ahlihi bikhayrin faqad ghazaa maha usiin usiina duuli lay لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر وت... الله لي سبحانه وتعالى واجي أصحاب رسول الله كان عسة ويأهان جيرين علما ويأهان جيرين قفكي خلدان ويتوسين جيرين واحد بدن بسكو هاجين جيرين مركز سيدا سال إذن كربا إذن كان علمك إناد براتان علماء أد نقطان ومرنا كان عسيقيني الدنيا دا مرنا كان عسيقيني آخره الله وكان عسنيسان أتكلن ستان هذا وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم nabadoon cabdulaahi ansaare oo ka mid ahaa odayaal dhaqameedyadii wafdiga la socday ayaa dhankiisa dadka muslimiinta gaar ahaan ganacsada kula dardaarmay inay ka warhayaan ilmaha shuhadada ee aabbayaashooda ay ku shahiideen dagaalka lagula jira cadowga alle jihaad baa lagu jira waxaa laga yaabaa dad qaraabo ah oo jihaadka ku jiro oo bila maqan oo furmaha fogfog jiro carruurtooda inay inta joogaan agoommo inay joogaan intaasoo qof baa shahiido agoommahoodai magaalooyinka degan yihiin ilma adeerrayaalow walaalayaalow muslimiinay ikhwaani ganacsatoy ilaahay dartii u xariiriyaa dadkaas waan liibaanaynaa wallaahi waan liibaanaynaa haddaan agoonta iyo dadka jahaadiinta ah dadkooda xariirinno waana ballanqaad ilaahay walaalayaalow dadkaas ha la xariiriyo oo yaan la iloobin gabdhahaas oo ha lala socdo gabdhahaas oo ha laga warqabo jazaakum allahu khayr axsan aljaza baarak allahu fiikum salaam calaykum xamladan dacwiga ah ee lagu baraarujinayo dadka muslimiinta ayaa si weyn kaga socota degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee baay iyadoona si weyn ay kaga faa'iidaysanayaan xamladan dadka muslimiinta ee ku nool wilaayada waad mahadsantahay walaalka abu xasaan maxaabiistii ka badbaaday duqayntii diyaaradaha silmiyiinta maraykanka ay ka geysteen deegaanka dumaaya ee wilaayada mudug ayaa ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen tafaasiisha warkan waxaa haya walaalka cabduqaadir maxamed rabbaani maxaabiistan oo ahaa kuwii kusoo dhaawacmay weerar duqeyn dhanka cirka ah oo ay diyaaradaha maraykanka maalin ka hor ka fuliyeen deegaanka dumaya ee wilaayada islaamiga ah ee mudug ayaa warbaahinta al andalus oga waramay xaaladooda caafimadeed iyo sida ay wax oga soo gaareen duqeyntii loogu geystay xabsiga ay ku xirnaayeen ee deegaanka dumaaye maxaabiistan ayaa sheegay in muddo laba sano ah ay gacanta ugu jiraan mujaahidiinta al-shabaab xirnaashiyahoodana aysan wax dhiba ku qabin balse waxay dhanka kale tilmaameen in ay ku gacan seereen hiilkii ay ka sugayeen beeshii ay ka dhasheen ay kasoo jeedeen sidoo kale waxay maxaabiistan beeniyeen sheegashadii siyaasiyiinta murtadiinta ee uu ka midka yahay axmed mucalim fiqi oo ay isku heeb yihiin raggan maxaabiista ah kaas oo ku faanay in duqeynta maraykanka ay beegsatay rag ka tirsan mujaahidiinta al-shabaab iyo xarumahooda oo halkaas lagu burburiyey maxaabiistan ayaa ka geeriyootay ilaa iyo shan ruux halka lix kalena ay dhaawacmeen oo laba ka mida dhaawacooda culus yahay maxaabiistan oo ka sheekeynaya daryeelka caafimadeed ee ay mujaahidiinta ka heleen iyo naxariis darrada cadowga uu u geystay ayaa inoo sharaxaya hadda xaalka ay ku sugan yihiin annagoo iska jiifna hal saaci bar qabarkaan inagu nagu dhacay annagoo maxaabiistiiya oo kow iyo toban nin ah kow iyo tobankii nin shan nin waa dhimatay lixna garaafaana soo gaadhay dhaawacaana duubkan baana soo gaaray deegaanka dumahaye aana ku xirnayn meel layidhaah tolkeenina nagama daba imaan intaasna waa xirnayn saasna waa nuugu dambeysay maraykan na duqeeyo waxaa laga bilaabahayaa cabdulqaadir maxamuud caalin cabdiraxiim maxamed maxamuud iyo cali maxamed maxamuud labadaas waa wada dhalatay cabdiraxiimen iyo cali iyo nin odayaho layidhaha cabdi maxamuud culisow iyo maxamed cabdi xasan intaasi aniga markii lagu daray lixdaa naas waa dhaawac shantii ninoo dhimantaa kuu sheegaya cali guuleed cadde oo cali guuleed cawaale lagu magaciisa la lakin cali guuleed cadde la iska yidhaah iyo xirsi maxamed kulmiyo xirsi dhaala gura la yidhaah iyo cabdulqaadir cabdi yuusuf iyo farxaan axmed yuusuf iyo axmed cabdulqaadir xasan yuusuf shantaas nina waa dhimata intaanaana lixdaanaana waxaas naga muuqda anagu nagu dhacay hal gantaale maalintii sabdiga nagu soo riday halka saaci barkii subaxnimo gantaalkaas waxaa hayn annaga maxaabiista waxayn wax ma gaarsiin wax kale shimbir kale wax ma gaarsiin xarun caafimaadna hadda waa joognaa waa naloo taxadiray ugu dambeyntii raggan maxaabiista ah ee uu maraykanku soo dhaawacay ayaa mujaahidiinta ka dalbaday in ay ehel iyo xigto u noqdaan xilli cadowgu ku faanayo daadinta dhiigga dadkaas muslimiinta ah waxaanu doonaynaa qabiil anaa noo maqan lama arko walaayada xarakada al-shabaab mas-uuliyiinta maadaa la kuu ron yahay intaba waxaanu u jeedinaynaa in naloo taliyo nala ka taliyo in naloo naxariisto qabiilna shuqul kuma lihin ee, waxaan rabnaa in nala furdaamiyo naloo dadaalo raggeena hor buu u jabay kuwaana waa garaab inkastoo aan cidlo aan la joogna walaalahan gacanta nagu hayaan oo noo dadaalahayaan labadaas sano wax noo siyaada mooye wax naga dhacay ma ay jiraan dhaawacaas hadda nagaari mooye kor annagoo qaraar u wadna oo faanadihii been sheegi mahayee faanadihii dha- weli laga keena waa iga yaryihiin nolosha ama muuqaalka wax weyn baa noo siyaaday walaaluhu gacanta ay nagu hayeen qodox xukuumadda maysan oranin waxay diinta islaamka ayay nagu maamulahayeen kuna dhaqma lahaayeen dad shacaba ayaa ku dhaawacmay madaafiic ciidamada kufaarta afrikaanta ay ku garaaceen xaafado ka tirsan degmada qoryooli ee wilaayada shabeellada hoose warbixinta warkan cazaam carafaad ayaa inoo haya wararka ka imanaya degmada qoryooli ayaa sheegaya in kufaarta afrikaanta ay madaafiic ku garaaceen gudaha magaalada gaar ahaan suuqa dadka shacabka ay ku ganacsadaan waxaana la sheegayaa ilaa iyo afar qof oo shacab ah inay ku dhaawacmeen madaafiicdaas oo sida indhala-aanta ay u ridayaan ciidamada kufaarta afrikaanta ayaa dadka shacabka ee ku nool degmadaas u geystay dhibaatooyin kala duwan taas oon lagu kala soocinin oday waayeel ah sakiir intuba tan iyo intay duulaanka ku umaadeen degmada qoryooley ee wilaayada shabeellada hoose dhowaan ayay ahayd markii sidan oo kale ciidamada kufaarta afrikaanta madaafiici ku garaaceen degmada owdhigle iyo deegaano hoostaga degmada qoryooley duqeyntaasoo sababtay khasaare nafeed iyo mid hantiyadeed oo soo wajahday dadka shacabka waxayna tani caddeen u tahay in tabarta kufaarta afrikaanta ay kusoo koobantay si cashuwaaya madaafiica u garaacaan degmooyinkay deegaanada dadka shacabka ay degan yihiin mahadsanid cazaam ugu dambeyntii xildhibaan hore oo ka tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa sheegay in maamulka riddada koonfur galbeed uu dad shacab ah dilal iyo afdub ugu geystay deegaano hoostaga magaalada baydhabo cabdiqani maxamed ayaa si ambaqaadaya warbixintan maxamed isxaaq cusmaan oo ah xildhibaan horey ugu tirsanaa kooxda riddada soomaaliya ayaa ka warbixiyey dhibaatooyinka maleeshiyaadka maamulka riddada koonfur galbeed ay ka geysanayaan deegaanada ku dhowdhow magaalada baydhabo isagoona sheegay in maleeshiyaadka lafta gareen ay dilal iyo afduub ka geysteen deegaano dhowr ah xildhibaankan ayaa maleeshiyaadka lafta gareen ku eedeeyey inay weerar ku qaadeen tuulooyin dhowr kilomitir u jira magaalada baydhabo halkaas oo ay ku dileen dad shacab ah oo aan waxba galabsan halka ay horey usoo afduubteen kuwa kale kuwaas oo uu sheegay inay si sharci darro ah ugu xiran yihiin xabsiyada magaalada baydhabo tuulooyinka dhuboy iyo bembedey oo ka tirsan degmada baydhabo wali weerareen ahaa ciidamo ka lebisan dariiska ciidamada dowlad goboleedka koonfur galbeed wali kajeysadeenaha ahaan dhibaato fara badan oo ta'adiya ayaa kajeysadeen Eh, t- tuulooyinkaas meel raay oo dhibaatada la kajeysadii magaalada degmada baydhabo wali injaranaha ahaa toban iyo todoba kilomitir injaran ciidankaas wali dileenaha ahaa langle raw abdullaahi nurow aliu maadey langle raw meelaha ka dileen wali meelaha ku afduubeenaha jirdeednan jeysadeenaha ahaa lix qofood oo hata afduublanka haysada degmada baydhabo afduublanka haysada maleeshiyaadka maamulka shahadalla dirirka ee isku magacaabay koonfur galbeed ayaa sidan oo kale marar badan tacadiyado kala duwan ka geystay deegaanada hoostaga magaalada baydhabo kuwaas oo isugu jira dhac dilal iyo afduub intaba mahadsanid cabdiqani walaalaha muslimiinta ah ee wada nagala socdo warkii duhurnimo oo aad ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga landalos xiligan waa naga intaas waad ku mahadsantihiin dhegaysiga warka yaga warkan warka xiga ayaa inoo madala insha allah inta ka horeysana waxaanu idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu